wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee bartamaha dhulka soomaaliya ayaa sheegaya in muddo toddoba cisho ah ay xarakada al-shabaab si buuxda u maamulayso deegaanka aboori oo ah deegaan istaraatiiji ah oo aad ugu dhow degmada buulaburdi ee gobolka hiiraan xalay fiidkii abaara sagaal saac amaba saddex saac qof weliba sida uu u yaqaano waxaa la baahiyey muuqaal muujinaya gacan ku haynta mujaahidiinta ee deegaanka muuqaalka oo kooban ayaa si weyn u gelgilay baraha bulshada iyo warbaahinta waxna uu argagax iyo niyadjab ku riday madaxda iyo ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo lixdii maalmood ee lasoo dhaafay isku dayay inay galaan aboorey balse ku guuldaraystay dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu dhex arkayaa muuqaalka halkaas oo ay ka samaysteen difaacyo adag si warka uu u caddaado waxaa la keenay dagaalyahanno ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo hor taagan astaan caan ah oo si gaar ah ay ugu astaysan tahay deegaanka aboorey dagaalyahanno wejiyada u xiran yihiin aadna u hubaysan ayaa muuqaalkan ku dhex arkaysa mid ka mid ah dagaalyahanada ayaa gacanta ku haya raayada tawxiidka maalintii lixaadna mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya aboorey dagaalkuna waxa uu galay maalintii lixaad gaaladuna way jabeen ayuu yidhi dagaalyahan mujaahidiinta ka tirsan isagoo meesha ka saaray barobagandada iyo hadallo meel loo raaca aan lahayn oo looga been sheegay cidda ku sugan oo deegaanka maamulaysa maanta waxa waaye maalin sabtiya taariikhduna tahay toban iyo afartii bishii tobanaad kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga kuna beegan miilaandiga toban iyo labadii bishii afaraad labada kun labaatan iyo shanta waxaan ku sugannahay deegaanka aboorey mujaahidiinta ayaana jooga raayada tawxiidka ayaana ka taagan dagaalkuna maalintii lixaad ayuu galay intaasna annagaa ku sugan magaalada allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale waxa waaye gaalada iyo kuwa maaragtay waxa waaye dabadhilifku ahna way jabeen marka jihaadkan jihaad socdo saf ballaarana waaye afar murtadiina iyo maxaa ka wadaada waxaasnama hor istaagi doonaan gaaladii ka waaweyneeda caawinaysa ayaa hor istaagi waysay intaasna ma ku istaagaya insha allahu tacaala wuuna socon doonaa beentii iyo barambagaadadii ayaanta gaaladu sheegayeen waxa waaye waxba kama jiraan waana jaban yihiin gaaladu marka waxaan leenahay deegaanka aboorey waxa waaye waa deegaan walaayaadka islaamiga ka mida maantay mujaahidiinta ayaana joogaan allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan toddobaatan jir hubaysan oo qalbiga xanuujiya dowladda iyo taageerayaasheeda ayaa muuqaalka lagu dhex arkay sida muuqata waa qof dhulyaqaan ah oo deegaanka aboorey iyo dhulka ku hareeraysan ku soo koray geedgeedna u kala yaqaana dhulka inaga ayaa leh maraykanka iyo wax la socda xabad ayaan sanka ka gelinaynaa cidda guryahan duminaysa oo madaafiicda ku garaacaysa waa maraykanka ayuu yidhi toddobaatan jirkan bismillahi raxmaan raxiim ummadda islaamka oo ummadda islaamka oo walaalaha ah oo xawaadle ama ummadda islaamka oo soomaaliyeed ayaa iskale dhulkan waxaa kaloon idiigu diraya annaga maraykan iyo xulufadiisa iyo wax la midu dhulkan lama jirno toddobaatan sanaa jooga intaan ku dhashay aboorrey ariga iyo geela iyo maxaanku irahay beerahayga ku yaalla anaa iskale dhulka ciidda anaa leh kitaabka ilaahay anaa lagu xukumaya aboorrey owrow maxaanku iraayey meesha la yidhaha xalfooley inta u gasha caag kasoo gudubta dhulkan gowraar iyo rabtaanta ka dhacayda ilaa iyo soomal ilaa abdhaare annagaa iskale dhulka dhulka annagaa iskale insha allahu tacaala wixii maraykan la socday iyo ayagana xabadaan sanka ka gelinayna ilaahaana waajib nooga dhigay waajibkana saaran ayaana fulinayna naftaayna iyo maalkaynana wuxuu ku baxayaa kitaabka ilaahay ina kushihiinna maana si kale noogu herimayno cidda marka guryahaas duminaysa oo hoobiyaha ku garaacaysa waa maraykan birtaan deeqsiinaynaa inta la socotane waa la mida birtaan deeqsiinaynaa ninkii islaama oo berga hadalkaas iyo codkayga maqlayaahu ha ka yimaado gacan ma furan ha ku soo dhowaado qaybaha dambe ee muuqaalkan kaamirada ayaa qabanaysa dagaalyahano kale oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo si xasilooni ay ku dheehan tahay ugu dhex socda deegaanka si kastaba ha aatee muuqaalkan ayaa si weyn loogu falanqaynayaa baraha bulshada waxaana wax cad oo aan la dafiri karin ah in muuqaalkan uu dharbaaxo siyaasadeed iyo mid istaraatiiji ku yahay hoggaanka ugu sarreeya dowladda federaalka maamulka hirshabeelle iyo taliska ciidamada dowladda federaalka mar kasta dowladda federaalka waxa ay sheegataa guulo ciidan haddana ma jirto caddaymo muujinaya sheegashadooda halka xarakada shabaab mujaahidiin ay mar kasta keenaan caddaymo ay ku xoojinayaan sheegashadooda